markabka sahal koob iyo leyina ganacsatada soomaaliyeed islamarkaana qaadow konteenarada ah iyo weliba ku shaqi bilaaba ayaa degada magaalada kismaayo si usoo qeybankunagada horumarinta adeegyada ganacsiga ee ku dareera degada munaasabada xariga lankijaraa iyo markabka sahal kow oo yoleyin ganacsato soomaaliyeed iyo weliba ku qeybgalaya madaxda maamulka jubbaland ganacsato iyo maamulka degmada kismaayo maarayaha degada kismaayo axmed xaaji aadan guleed iyo weliba usoo ku hadalaya markabka sahal kow oo ay haan qaadeen konteenarada oo usoo shaqi bilaaba degada kismaayo walaah jubbaland ha ku kordhiyo waa waxaan halkan aan ku xarig taraynaa shirkad konteenar ah oo shibin layn ah oo magaceedu la yidhahdo somling taasoo hadda markabkaasi nooga yimid markabka sahrawan oo ka yimid abudabey garacad muqdisho kismaayo taasoo baryahan xoogaag madeecadu ay kala go' ka timid xagga konteenarada waxaa kaloo aan filaynaa inay yimaadaan konteenaro kale c m a mercy alfa logistic iyo emity oo dib shaqadooda u bilaabi doonto waxaan halkan oga hambalyaynaynaa kambaniga somling ee ku soo dhiiraday inuu keeno markabkii ugu horeeyey ee konteynar ah ilaa iyo xilligii ay dhacday kala go'a badeecada waxaan halkan oga mahadcelinayaa madaxweyne ku-xigeenka labaad suldaan cabduqaadir oo nooga soo qayb galay xafladda ganacsatada dhammaan iyo shaqaalihii halkan ee k b c madaxa oberetionka iyo madaxa iskudabiridka howlaha dekada kismaayo waadna mahadsantihiin madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland cabdiqaadir xaaji maxamuud lugu dheere oo usoo ku hadalaya munaasabada xariga lankujaraaye markabka sahal koow oo yeelayin ganacsata soomaaliyeed islamarkaana qaado konteenarada iyo weliba usoo sheegay intee ganacsiga jubbaland uuse iyo kooxor e dowladani iyo hadhowaayasa horumarinta adeegyada ganacsiga usaaka dareera degada magaalada kismaayo
waxaan kusoo qornahay dekada caalamiga ee magaalada kismaayo waxaan soo dhoweynaynaa shirkad oo shibin line ah som link oo markabka ugu horreeyey oo badeeca wado soona maray boosaaso garaacad muqdisho kismaayo yimid kusoo dhoweyna dekada caalamiga ee magaalada kismaayo waxaan aad iyo aad ugu hambalyaynayaa shirkadaasi sida fiican ee uga soo qayb gashay maxaan ku idhahdaa horumarinta dekadda iyo socotiinta ganacsiga konteynaree wadda dekadda kismaayo waa meel furan ganacsiga jubbalandna waa meel furan oo xor ah waxaan leeyahay shirkadaha gaadiidka maraakiibta inay si wanaagsan u imaan karaan la soo dhoweynaayo amnigeedu uu sugan yahay dowladdana ay tashiilaad badan u samaynayso maarayaha dekadda iyo ganacsatada jubbaland waxaan uga hambalyaynayaa dadaalka ay ku jiraan iyo maamulkaba annagoona waxaa loo yahay karaankayga waan qabanaynaa ganacsatada waa xor ganacsiga waa xor tartanka waa xor haddii alla kuu roon yahay shirkadda somlingna waxaan leenahay hambalyo kuwa soo socdana waan soo dhowaynaynaa waxaan leenahay dekad waa dekadiinni ka shaqaysta shacabkiina u shaqeeya dadkiina u shaqeeya degada kismaayo weliba ay ku mid a degadaha saameynta kuweelati dagaaladii sokeeye ee dalka kudhiyana balse degada ayaa horumara dhiniyo badan ee sameeyasi sanadowgiilah dhaafi